dabkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka kacay guri ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho gurigan uu dabku ka kacay ayaa wuxuu si qadasiiyey saddex guri oo kale kuwaas oo wadarta guud tirada guryaha gubatay ka dhigaysa afar guri dabkan ayaa guud ahaan dhulka la simay afarta guri isaga oona baabi'iyey wixii alaab iyo agabyo kale ahaa ee yilay waxaa lagu soo waramayaa in dabkani uu ka dhashay koronto ka kacday mid ka mid ah guryaha uu dabku qabsaday haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii soo gurmaday iyo mid ka mid ah milkiilayaasha guryaha gubtay oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen waxa weeye guryaha gubtay guri ka mid ahaan lahaa waxa weeye shirkadda beeko korontadeeda farsamo xumo awgeed ayay nooga gubtay khasaaro badan baa soo gaara waxaan naf ahaynoo lagala badbaada ma jiraan nafta keliya lagala badbaada laakiin waxa weeye inta kale waxba kama badbaadin hal shay lagama qaado dabkaani gurigaasuu ka kacay aad u jeeddo gurigaanu qabadsiiyey gurigaani gurigaanu qabadsiiyey gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyey ma garata meeshaan waxaa ku baaba'day afar guri iyo hantidii taallay dadkaanna guryahan deggan waa dad masaakiina noloshaa lala dirirayaa bariiskii see lagu heli karaa maya maya alxamdulilah shukr rabbialcaalamiin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman mid ka mid ah dadkii soo gurmaday ayuu dabku waxyeelo gaarsiiyey waa kan isaga oo ka waramaya degana xaafadda jaamacada meeshaan waxaa u imaada gurmud inaan dadkan walaalaya garab aan siiyo guri meesha anigu ma leeyi dibaa ka kacay xili afar saac oo bilaawdo ilaa shan saac dibkaa soo socday inuu gurmud aan imaaday ana meesha waxay u gaareen khasaare naf kuma arkin laakiin khasaare hanteeda aa ku baa meesha in dhaawacaas ay soo gaaray waxaas dhan waxaa mas-uul ka ah shirkadda beeko mar maan laba maan saddex maan guryo badan ka gubta xaafadda jaamacada gurigaan asagoo gubanaya meel baa layga soo wacay markaan u imin dadkii daminaya waxay igu yidhaahdeen korontaa gubtay wadda kale holcaya kaligana wax ma arag makhluuqa dhan baa joogay shaalayaanuusu ma joogin korontada beeko ka dhashaa laygu yidhi laakiin anugu ma joogin guriga maxaa ku jira korontada beeko haamankii anaa gacanteeda uga wada baxshay haamankii gaaska oo kama kicin gaas maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dab ka kacay qaybo kala duwan oo ka mid ah caasimadda kuwaas oo sababtooda lagu sheegay koronto